ka horeeyo sheekh cabdirasaaq yuusuf aadan khayr badan allaha siiyo walaalayaal sida aad u jeedaanba meeshaani waa xaflad xafladdii lagu xusayey dhalashada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa xaflad aad iyo aad u baaxad weyn oo aad iyo aad u qaymo weyn oo ka dhacaysa masjidka qaboobe insha allahu tacaala dhammaan dadweynaha oo dhan waxaa lala socodsiinayaa xafladdu inay noo sii soconayso oo insha allahu culamaa udiin badan ay noo joogaan amdaaxduna way ku dhex socon doontaa nabi ammaanyaalku wacduna wuu noo soconayaa haddana waxaan rabnaa kelimaadkiisa qaaligaa si noogu si uu noogu soo jeediyo in aan ku soo dhoweeyo sheekh maxamed shaakir cali xasan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وغائب غر المحجلين إلى جنات النعيم وبعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم إخوة الأعزاء munaasabaddan aada u qiimaha badan ee loo dhigahayo nebigeenna dhalashadiisii calayhi salaatu wasalaam oo ku beegneed bishaan hadda aan ku jirno oo rabiicul awal waa munaasabad qiimo weyn u leh islaamka waa munaasabad sharaf weyn u leh waa munaasabad islaamku uu ku cisoobay waa munaasabad ku beegan nebigeenna dhalashadiisii calayhi salaatu wasalaam waa munaasabad ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aan uga xamdi naqayno nebigeenna dhalashadiisa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waa munaasabad islaamkaoo dhale ay samaynayo oo ilaahay nicmadiisa ay uga xamdi naqayaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidii sheekheenna sheekh cabdirasaaqba uu noo akriyay aayaddii qur'aanka ahayd ilaahay wuxuu yidhi qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin waxaa ilaahay xaggiisa idinkaga yimid nuur iyo kitaab mubiinah nuurkaasi nebigeenna weeye calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ilaahay midkii uu nuuriyey wuxuu ahaa ilaahay ardada midkii uu ku nuuriyey iyo jannada iyo samada iyo meel walba wuxuu ahaa mafaatiixul khayr nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa islaamka waxay u ahayd suruur iyo farax sidii caarifkuba uu yidhi ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء ليلتي نبي قدشي وحي وهي دينك سرور ما انت دينا اكتين يضيبي وهي دلشنا مركز رسولك إسلامكم إلي جوغان بوحك لدينا إيان مناسبات كانوا كريطوا سيدا لوهبا جياء الله قرحيا يؤدبيان ayagoo ku faraxsan nebiga dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam sidii uu xaafidulkhasdalaaniba yidhi imaamkii weynaa ee bukhaariga sharxay oo kitaabkan irshaadu saaligaa iska lahaa a'immadu ay ku yidhaahdeen kitaabkaasi waxaaba weeye tabiibulbukhaari bukhaari dhakhtarkiisiibay ku magacaabeen sida ugu xallinayo mutaabacaadka bukhaari iyo damaa'irtiisa imaamkaas ayaa kitaabkiisa mawaahibu laduniya uga hadlay mawlidka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xaafidka aad u weyn ah walaa zaala ahlu lislaami yaxtafiluuna bishahri mawlidihi shariif islaamku kama zuulin buu yidhi inay u xafladaynahayaan bishii rasuulku dhashay calayhi salaatu wasalaam xafladay u samaynayaan yacmaluuna alwalaa'im wayatasadaquuna fii layaalihi bianwaaci sadaqaat wuxuu yidhi xaafidku waxay samaynayaan walaa'im bay samaynayaan allabari xoolo bay qalayaan anwaacda sadaqaadka ayay la baxayaan ayagoo dhalashadii nebiga ku faraxsan waxay muujinahayaan farax iyo suruur waxay muujinahayaan samafal iyo sadaqa bixin wayactanuuna biqiraa'ati mawlidihi shariif buu yidhi waxayna u qasdayaan islaamku bishaan inay aqrinayaan nebiga dhalashadiisii mawlidkii ka hadlahayay kitaabkan ka hadlaya qisatu mawlidihi min wilaadatihi ilaa wafaatihi ka hadlaya oo mawliidka ayay aqrinayaan buu yidhi waa siiradii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waa ammaantii nebigeenna waa salligii nebigeenna intaas ayuu ka koobay oo ka sheekaynayaa islaamku waxay uqadayaan buu yidhi inay sidaas uga sheekaynayaan oo nebiga dhalashadiisii ay ku faraxsan yihiin waxaa camimaya buu yidhi fadli ka daahira oo rabbaani ah iyo karaamo ayaa ka daahiraysa buu yidhi waa markii xaafidkii uu ka sii hadlayay arrintaas wuxuu yidhi wamima juriba min khawaasihi annahu amaanun fii dalika alcaam wabushraa caajila binayli lbuqyati waalmanaam faraxima allaahu imra'an ittakhada layaaliya shahri mawlidihi lmubaaraki acyaada waxyaabaha la jarribay ee imtixaanka laga qaaday waxaa ka mida buu yidhi inuu mawlidka nebigu u yahay dhalashada bishii ay ku aadan tahay sanadkoo dhan ba nabadgelyay u tahay ammaan bayba u tahay ilaa nebigaa wuxuu ahaa nebigii naxariista oo ilaahay uu leeyahay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin wuxuu ahaa naxariistii caalamiinta sidaa ilaahay aayaddaas ugu sheegay wuxuu ahaa nicmadii caalamiinta sidii xaafid asqalaani asna uu sheegay markii uu ka hadlaa ayuu yidhi وأي نعمة أعظم من بلوغ نبي نبي الرحمة في ذلك اليوم نعمتنا كوها وكوينا بلان نعمة نبي صوبانيتي سنة وكو نعميي نعمة وأي مجد سنة لتيي كلا تقوير عابد نحريسا إلهي ونسيي ونعمة وحيا نعمتي نعمتي أمنتي مخلوقات كرامة adduunka kuwa jooga iyo aakhiro iyo kulli way wada camiltay weeye wuxuu ahaa quruxdii caalamiinta nuurkii caalamiinta makhluuqa ilaahay abuuray midkii ugu qurux badnaa buu ahaa oo quruxdiisa ay weliba ahay mid qayrulmunqasima oo aan qayrkii loo qaybin waxaa jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la deelmiyey samaawaadkaayo wuxuu ku sii maray nebi nebi yuusuf buu ku sii maray markaasuu nebigu asagoo ka sheekaynaa wuxuu yidhi faida alqaducdiya shadru lxusni waxaaba la siiye nebi yuusuf quruxda barkeedaa la siiye wiil marka hadda quruxdii qaybtii kaleeto asaga intii la siiye maaha intii kale waxaa loo qaybshabaa la yidhi basharkii banoaadamka ahaa oo kale ayaa loo qaybshabaa la yidhi nabigeenna tiisu waxay ahayd mid qayru muqasimaha la qaybin bay ahayd quruxdiisu sidii imaamu buusuliba uu ku tilmaamayay miimiyadiisa munazahun can shariiki fii maxaasinihi fajawharu lxusni fiihi kayru munqasim buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam quruxdiisa in la qaybiyo ayaaba laga hufa buu yidhi waana ka nasahnaayo ilaah baa ka nasahay in jawhartiisa la kala qaybiyo waa kii xasaan lahaa nebiga markii uu fiirshay waajmala minka lam taraqa ducayni أحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أحد أديك كعب ربنا إله رسول كيسو إشهد ما يتقبل وما أتنبوي أحد أديك كعب يقبلن قبل مطر ما أنت أيضا شيئا من رسولك وحي عالمك كل زيادتي waxaan axad ka horeeyo ku soo diyaarintay ku soo diyaariday waxay gaartay waxay tan gaarin gaba ka horayda ee mid ka dambaysaa wuxuu yidhi caarifkii yowma naarat biwadcihi ibnatu wahdin lifakaarin maa lam tanalhu nisaa buu yidhi maalintii ay dhashay aamina nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay dhashay nebiga waxay la gaartay waxaan gabali gaarin horteed buu yidhi markaas buu xasaan bin saabit wuxuu leeyahay axad kaa wanaag badan ilaahay rasuulkiisaw naagima dhalin waaba lagu abuuray adigoo beri kaa ayagoo dhan waa adiga rasuulka ayaa sidaa ku dhahaysa marka wuxuu ahaa makhluuqa midka ugu quruxda badan makhluuqa midka ugu fadliga badan makhluuqa midka ugu karaamo badan makhluuqa midka nicmada u ahaa makhluuqa midkii naxariista u ahaa ayuu ahaa naxariistaasaa marka islaamku u dabaashaadaya islaamku u dabaalgelaya munaasabaadkan iyo xafladaha sidaa u waxaa loo samaynaya oo sidaa ay ugu dabaashaadaya oo ay ugu farxayaan markaasuu xaafidku wuxuu u duceeyey dadka sidaa ugu xafladaynaya nebiga dhalashadiisa wuxuu yidhi فرحم الله إمرأة اتخذ الليالي شهر مولده عيادا ilaahay ha u naxariista buu yidhi dadkii nebigu habeenadooda shaka dhigta ciidaha oo kale sida ciidaha laysu qurxiyo isu qurxiya sida amaakinta loo sharifo u sharifa sida loo ilmaha iyo waxa kasta looga farxiyo yani u farax geliya islaamaha iyo carruurta iyo kulli arday haruuhay uga farxi jireen habeenadii nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam marka weynayntaas nebiga la weynaynayo dhalashadiisa gaalada waxay ku noqonaysaa cudur bidcada cudur bay ku noqonaysaa munaafiqiinta cudur bay ku noqonaysaa markaasbuu hadalkiisa wuxuu ku soo khatimay liyakuuna ashadda cillatin calaa man fii qalbihi maradu wa acyaadaabi in istihaadka ciidda laga yeesha ku noqdo cillo midda ugu daran axadka qalbigiisa cudurku ku jiro kuwa qalbiga ka jiran oo bidcanimada la jiran oo nebiga magaciisa markay maqlaan aan ku sallinaynin oo nebiga ammaantiisa ka sii jeesanaya oo madxigiisa nacab oo salligiisa markay maqlaan dhagaha faraha gashanaya kuwaasi hadda waxa weeye kuwa nebiga nacay waayo axadka nebiga tacafuskiisu badinaya amaakinta u sharifaya lagu xusayo sidaanoo kaleetaba loo qurxinaya markaasaa dadkii culimada ah loo yeeraya markaasaa dacaan la siinaya dacaamkuna hadda waa midkii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu islaami khayr baali ayu khisaali islaami khayr khasladaha islaamka ilaahay rasuulkiisa oo dhexdiisa lagu samaynayo maxaa ugu fadli badan markaas buu wuxuu ku yidhi saxaabigii tudcimu dacaama wa taqra'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif buu yidhi dacaamkaad quudinaysaa oo dadka siinaysaa oo aad ugu gargaaraysaa waxaad salaamaysaa oo salaamta ku akrin qofkaad taqaan iyo qof aadan oqoonba labadaba waa ku akrinaysaa waa salaamin buu yidhi waxaad salaamaysaa waa midka wanaagsan oo hadda mu'minka oo fiican ee gaalna lama salaamo munaafiqna lama salaamo bidcina lama salaamo waayo salaamtiisu maba ku anfacaysaba hadde wuxuu yidhi imaamu axmed binu xambal haddaad bidciga salaamto nebigaadba khilaafta buy waayo nebigu wuxuu leeyahay lacana allaahu man aawaa muxdisan xadiiskii saxiix muslim ku ahaa ilaahay hal lacnada ruuxii bidci soo duma salaamtuna waa isi soo dhowaasha iyo soo dumid weeye midda kale xadiiskii bukhaarigu waa kii ahaa man axdata fiiha xadata aw aawaa muxdisa فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أبوي ruuxii bidcanimo soo darrisiiya ama bidcigii soo dhumo soo dhowaysta qaraabuu ila yahay iyo waa walaalkay islaamtayduu la dhasho waa seedi waa sodoy waa qari waa qariin waxaasoo dhami meesha waa ka baxayaan haddaad soo dunto lacmadda ilaahay baad dooratee ogaw ilaahay lacmaddiisa ha ku dhacda buu yidhi marka ruux nebigii lacmad ku habaaray haddaad tidhaa assalaamu calayk ee aad nabadgelye ugu ducayso ilaa salaamtu markuu ruuxaani ku salaamo ku yidhaa assalaamu calayka hadduu ku yidhaa waa nabadgal oo naarta ha arki weeye naxariista ilaahay helo naarta ilaahay ha arkin bu weeye hadduu ku yidhaa mu'minka kale wacalaykum assalaamna adiguna nabadgaloo naartii ha arki weeye marka ruuxii carada ilaahay nebigu ku habaaray haddaad naxariis ugu ducayda nebiga tiraaftagu sidaasaa looga digaa dadka qofka uu ku anfacayo salaamta hadduu kaa radiyo qofkaasaa la salaama marka dadkaa cillow qalbigooda ku noqonaya jiray ku noqonaysaa dhalashada nebiga xuskeedu dabbaaldeggaan oo kale cudur bay ka qaadayaan meesha islaamka ay ku farxayaan oo u soo hiloobayaan oo magaalada daafaheeda ay isaga imaanayaan oo meel walba ay uga imaanayaan cudur bay iyaga ku noqonaysaa waxa weeye marka waa sidii xaafid abushaama sheegay sheekhu imaamu nawowi markuu ka hadlayey wa fiihi iqaadatun lilkaafiriina walmunaafiqiin buu yidhi mawlidka nebiga gaalada iyo munaafiqiinta caragelin baa ugu sugan waa ka caroonayaan hadday maqlaan meel lagu akrinayo nebiga siiradiisa ama madxigiisa iyo salligiisa waa ka caroonayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum waxaa idin yimid rasuul idinka anfustiinna ka mid ah waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam casiizun calayhi maa canidtum waxaa isaga korkiisa ku adag waxa caradiinaaho mashaqada ah waxa idin dhibaya oo dhan korkiisa waa ku adag yihiin nebigu ilaa naxariis buu ahaay xariisun calaykum haddana korkiina mid ku dadaalaya weeye an tahtadu inaad hanuuntaan inaad hanuuntaan oo waddada wanaagsan qaadataan taas ayaa nebigu idinkula dadaalahayaa buu yidhi bilmu'miniina ra'uufun raxiim mu'miniintana ra'uuf raxiima buu yahay gaalada uma naxariisan jirin nebigu munaafiqiinta uma naxariisan jirin markaa wuxuu naxariisan jira mu'miniintay ahaayeen ilaah baa tilmaamay bilmu'miniina ra'uufun raxiim waa mu'miniinta ilaahay ku mannaystayo ilaahay uu ku yidhi laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacata fiihim rasuula ilaa aakhiri laaya mannada mu'miniinta korkoodan ku mannaystaba ilaahay leeyahay oo ugu manaystay mu'minaantiisa u naxariisanaya hafiiri aayadda muxuu ilaahay ku leeyahay bilmu'miniina ra'uufu raxiim mu'miniintu marka ra'uuf raxiima u ahaa nebiga marka naxariistiisaasaan rabnaa naxariistiisaas iyo gargaarkiisaa sugaynaa shafaacadiisa inaan hoos galnaan rabnaa carabkiisa inaan hoos tagnaan rabnaa liwaaulxamdi ayaa yaddiisa keliya ku jira shafaacadiisaasaan doonaynaa oon ilaahay ka baryaynaa kuwa nebigu u shafaacayo oo garabkiisa istaagaya oo jaahiisa ku bishaaraysanaya ilaahay inuu naga dhigo wuxuu yidhi caarifkii rasuulallaahi qifjaahi wa dembi ida tasafa aljamaalu biljalaal buu yidhi rasuulkii ilaahayo hortayda iyo dhinacayga istaag marka allaha jamaalkaahi jalaal isku sifeeyo haddeertaan ilaahay sifatujamaal buu ku sifaysan yahay oo sifatu raxma ah banina sifatujalaal oo sifatulqadab ah yaa ilaahay isku sifaynaya markaa sifatujalaal uu isku sifeeyo axdaa nebigaahi ku dhiiramaya calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa ku dhiiran doonaa asagaa markaa shafaacada furi doona sidii xadiidkii imaamu tirmidi kitaabkiisa kulankaa uu ku bixinayay nebigu waa kii ku yidhi ana awalu naasi khuruuja idaa bucitu wa ana khatiibuhum idaa wafatu wa ana mubashiruhum idaa ayisu لواء الحمد يومئذ بيدي وانا اكرم ولد ادم على ربي غير فخر كذا كل النبي عليه الصلاه والسلام وعن عوني امته مكرونه قبل بعيشه احد كوبها غير صبح يا ايها ويبي النبي عليه الصلاه والسلام وعن عيني انبياء خطيبكوda ayaa ay maalinta qiyaame markay wardiyeynayaan markay wufuudda qaban oo ilaahay subxaanahu wa tacaala shafaacadiisa la raadinayo gargaarka ilaahay la raadinayo markaas nebigaa ummadda dhan horkacaya waana mubashiruunaayisuuwi markaa buurtaana miduu bishaaray maahay bishaaradaas nebigaa furi doona axad kaleeto furi doona ima jiro axad kaleetoo maalintaa gargaar bixinahaya oo makruuqa oo shafaacada furi karahaya ima jiro ilaaha qaalidaani nebigu siiyo ku sharfay ilaah baa darajada gaarsiiyey markaasuu wuxuu yidhi nebigu وأنا مبشرهم إذا أيسوا مركز بستان قرقاروه دوانيه بشارينيا لواء الحمد يومئذ بيدي مهد عالم كيد أنك يدعو في إله بمالتا يحمده الأولون والآخرون هو يوائي هو تقرر أهلنا يا نبي عليه الصلاة والسلام وحي لنبيكم وأنا أكرم ولدي آدم على ربي غير فقر أولاد النبي آدم midka ugu karaamada badan rabbigay korkiisa waa aniga gulimaa ku qaanayo marka nebigeena shafaacada sugi doona shafaacadiisa ayaan ilaahay ka baryaynaan doonaynaa inaan harsano carabkiisaan doonaynaa muraasabaadkaan oo kaleeto aan ku tacliiminaynaa oo aan ku weynaynaynaa oo sidaa mashaariqda aan ugu caynaa oo dacaamka ee adcimada loo karinaya mar haddii dacaamkaaga dada ruwaaya ee cunaa waa kuwa lagu ducaysa markii nebigu sacad gurigiisa uu ka afuray ayuu wuxuu ku yidhi akala daca- wuxuu yidhi afdala cindakum asaa'imuun wa akala dacaamakum alabraar wa sallat calaykum almalaa'ikatu agtiina kuwa soomanaha ka afureen kuwa salafaalayaal salafalayaalka baariyaalka ahina dacankiina ha cuneen buu yidhi waa lagu ducaysaa ilaahu xurmadiisii waxayga waa lagu ducaysaa nebigaa sidaas ku ducaynayo leh kuwa khayrka ku dhalaalinaya waxaa siido kuwaasi waxay la cuneen ayuu sacad ku ducaynayaan baariyaalku dacaamkaaga cuneen marka balfiir mashaartiiba ay ku timid culimadiiba ay ku timid markaasaa tasaduq iyo siiradii iyo jamcii islaamka soo kulmay iyo madxigii nebiga iyo salligii nebiga waxa nuur meeshaa ku kulmay fiiri intaasaan kusoo koobaya mashaariqda aad u fara badan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
سلام عليك الله يا رسول سلام عليك